bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay lix iyo tobanka bisha abril sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa ka subaxaya duqaymihii ay diyaaradaha maraykanka ka fuliyeen qaybo ka mida gobolka gado halkaasoo sida la rumaysan yahay lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab dadka deegaanka ah iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay sheegayaan in ka badan boqol dagan oo ay ku jiraan labaatan hogaamiye la rumaysan yahay in lagu dilay duqayn ka dhacday koonfurta soomaaliya oo ay fuliyeen diyaaradaha maraykanka subaxnimadii sabtiga ah gobolka gado duqaymo ka dhac dadka deegaanka iyo saraakiil dhinaca ammaanka ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ay bartilmaameysadeen meelo ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadkaasi oo ku sugnaa deegaanka ee iyo sidoo kale ceelcadde halkaasoo lagu dilay askar kenyaan ah bishii juun ee sanadkii hore ee labada kun lix iyo tobanka duqaymahan lagu dilay waxaa lagu sheegay inuu ka mid yahay dadka lagu dilay cabdiraxmaan sidoo kale cabdiraxmaan bin si waxaa lagu burburiyey laba gaari oo la tilmaamay inay sideen walxaha qarxa kuna sii jeeday deegaanka wargaduuda mas-uul diiday magaciisa in warbaahinta loo adeegsado ayaa waxa uu sheegay in habeennimadaha ahayd ay maqlayeen duqaymo diyaaradaha maraykanka ku dhow dhow oo ay ku sugan yihiin al-shabaab waxauna sheegay in halkaasi lagu dilay cabdiraxmaan fiidow iyo sidoo kale siddeetan iyo shan ka tirsan maleeshiyaadka ka barbar dagaalamo kooxda al-shabaab dadka ku nool ceelcadde ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa qaraxyo xoogan oo ay rumaysan yihiin qayn dhanka cirka ah mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen duqayn ku socoto saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin meel u dhow ceelcadde balse waxa uu waxa uu ka gaabsaday inuu ka warbixiyo dhaawacyadii dhimashada ka dhalatay halkaasi keliya waxa uu ku koobay inay maqleen duqaymahaasi duqaymahaasi ayaa imaanaya saacado kadib markii maraykanka uu xaqiijiyey in ciidamo uu usoo dirayo soomaaliya kuwaasi oo xooji doono dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ee lagaga soo horjeedo kooxdaasi shirka madaxda dowladda federaalk ah iyo kuwa maamul goboleedyadaah ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeya saacadaha soo aadan kuwaasoo muqdisho kaga soconaya haatan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shalay si rasmi ah u furay shirkan oo lagu wado looga wada hadlayo xiriirka wada shaqaynta ah ee dowladda federaalk ah iyo sidoo kale midda maamul goboleedyada xasilinta amniga dalka iyo sidoo kale arrimaha shirka london ee bishaa soo socota halkaasi ka dhici doono madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay qorshaha shirka london ayaa tilmaamay in dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulada xubnaha ka ah dowladda ay la tagaan shirkaasi wax ay ku midaysan yihiin caalamkana ay tusaan sida dadka soomaaliyeed isugu duuban yihiin haatan ujeedka ugu weyn ee shirkan ayaa waxa uu yahay madaxda soomaaliya ay hal hadaf ugu tegi lahaayeen shirka london kaasi oo dowladda federaalka hogaaminayso ayadoo laga baaqsanaya isbarbaryaac ka dhaca shirka inta uu ka soconaya halkaasi warmurtiyeedka laga soo saari doono shirkan maanta ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha ammaanka qaranka barnaamijka isku dhafka ciidamada ee ku aadan sidii ciidamo loo ciidamada loo qaramay lahaa iyo sidoo kale ujeedooyinka shirka magaalada london bisha may ka furmi doono madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha britain ayaa si wada jir ah shirkaasi u shir gudoomi doono magaalada london ka dhacayo bisha may ee soo socota marka la gaaro halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ciidanka midooda afrika amisom ayaa beeniyey warar ka soo baxay al-shabaab oo sheegayay in qarax miino oo al-shabaab ay la beegsadeen gaari dagaal oo ay leeyihiin ciidamada amisom ay ku dileen ilaa iyo shan askari maalintii jimcaha qaraxan ayaana ahaa midka loo dhigo waa miinooyinka laga haga meelaha fog ee loogu talagalay waxyeelo in lagu gaarsiiyo gaadiidka dagaalka ciidamada midooda afrika ee amisom ayaa beeniyey war ka soo baxay xarakada al-shabaab oo ku aadanaa in shan askari oo ka tirsan ciidankaasi dowladda uganda lagu dilay qarax ka dhacay duleedka magaalada afgooye war ka soo baxay ciidamada amisom ayaa lagu sheegay in qaraxa miino lala eegtay mid ka mid ah gaadiidkooda dagaalka amisom islamarkaasina aysan jirin khasaare ka soo gaartay ciidamada amisom sidoo kale waxa ay sheegeen in qaybtooda u qabisan miina baarista ay rureen miinooyin al-shabaab ay u dhigeen dhulkaasi kuwaasoo ahaa kuwa meelaha fog laga haga ee rumuud kontaroolka war ka soo baxay jimcihii kooxda al-shabaab ayaa lagu sheegay in qarax lagu lala eegtay ciidamada amisom ay ku direen shan askari oo ka tirsan ciidamada uganda ah ee qaybta ka howlgalka midowda afrika ee amisom amisom shabaab ayaa tiro dhowr jeero hore weeraro waxay ku dhex mareen qaybo ka mid ah gobolka waa deegaanada koonfurta soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan ciidankaasi wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexena waxa ay sheegayaan in laba ruux meydkooda laga helay meelduleedka kaga beegan deegaanka biyacad ee gobolkaasi kuwaasoo la tilmaamay inay saarnaayeen gaari qaad oo kusii jeeday magaalada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya mid ka mid a dadka deegaanka biyacad oo diiday magaciisa in la shaaciyo ayaa sheegay in dilka raggan ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya sida hadalka uu dhigay waxa uu sheegay in xilli dambe oo xalay ay soconayay dhaafay uga dhufays ugu yiri ciidamada dowladda waxaana loo malaynayaa in ay gaariga wateen al-shabaab sidaasina ay ciidamada rasaas ugu horeen sida goobjoogahan uu sheegay warbaahinta inkasta uu diiday magaciisa iyo codkiisa in warbaahinta loo adeegsado ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka deegaanka biyacadee ee iyo kan gobolka shabeellaha dhexe ee ku aadan dilka labada ruux iyo dhaawaca midka kale loo geystay kuwaasoo kusii jeeday magaalada biyacade oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxaana la tilmaamay raggan xilli habeen ah inay kusii jeedeen magaaladaasi gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ayaa habeennimadii xalay ah xilka ku wareejiyey gudoomiyaha cusub ee gobolka loo magacaabay kaasoo dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xil wareejintan ayaa ka dhacday xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya labada gole sida golaha fulinta iyo baarlamaanka waxaana munaasabadaasi kulamo kala hadallo kala duwani ka jeediyey mas-uuliyiintii ka qayb gashay waxaana qaarkood ay tilmaameen inay tahay mid looga baahan yahay in ay maamulka cusub ay gacan ka siiyaan maamulkii hore qaabkii oo u wajihi lahaa shaqada adag ee haatan loo igmaday ugu dambeynna wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa soo saaray amar ku amar uu ku farayo hay-adaha dowladda in shirkadaha gaarka loo leeyahayba in ay qaataan adeegyada dowladda in lacagaha ay ku shubaan bangiga dhexe haatan wixii ka dambeeyana lagu xisaabtami doono canshuurta dalka uu leeyahay halka wasiirka uu sheegay kuwan uu la qaatay shaqaalaha wasaaradda waxaa wasiirka uu tilmaamay in hay-adaha qaabilsan lacagaha looga baahan yahay inay u hogaansamaan awaamiirta wasaaradda ay soo saartay oo ah in la fuliyo wasiir bayda ayaa waxa uu sheegay in bangiga dhexe lagu soo shubo lacagaha waxaana arrintan looga golleeyahay isla xisaabtan islamarkaasina uu bangiga dhexe qabto howlihii uu u xilsaarnaa sidaasi waxaa yidhi ducaale hay-adaha dowladda ayaa hay-adaha dowladda ayaa qabta lacagaha ay ku fuliyaan adeegyada dowladda sidaas sidoo kale waxaa jira shirkado gaar ah loo leeyahay oo iyana lacagaha ka qaata shacabka soomaaliyeed iyagoo adeegyo u sameeya ammaanka amarkan ka soo baxay wasiirka ayaa si gaara waxa uu u saameyn doonaa qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda sida gaashaandhigga gaadiidka amniga iyo sidoo kale waxbarashada caafimaadka howlaha guud kuwaasi oo qaata lacagaha shartiyada iyo sidoo kale adeegyada lagama maarmaanka u ah shacabka waxaana la farayaa in shacabka laga doonayo inay u hogaansamaan awaamiirta dowladda ka soo baxday cid walbana aan lagu aaminin lacagta ay leedahay dowladda wasaaradda maaliyaddana toos ay u hoos yimaadaan toosna loogu shubo bangiga dhexe si markaasi wasaaradaha wasaaradaha qaarkoodna ay u fuliyaan awaamiirtan haatan ka soo baxday wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle kaasi oo arrintan ka soo jeediyey kulan uu la qaatay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda maalintii shalay warkii waad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlaya waa naga isaa maxamed mudaamin ayaa idiin soo saara idin akrinayay tan iyo intaan dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu